إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakaya cagta mariya saldhig ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe alkataa'ib ayaa baahiseeyey qaybta labaad fadarhum wama yaftaruun oo lagu soo bandhigo sida shisheeyaha u adeegsadaan culimaa'u suuga howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale weerar lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen degmada daynile weerar looga hortegaya garoon ay xabashida ka dhisan rabeen deegaanka yeed ayaa ka dhacay gobolka bakool iyadoona dagaal kale uu ka dhacay degmada ceelbarde ee gobolkaas ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa mustafa cagjar ku amray in kaaraamardha uu ka dhiso taalo lagu muujinayo guulo been ah oo ay xabashidu ka sheegtaan dagaalo halkaasi ku dhex maray soomaalida iyo maxaarada إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan saakay waa talaado taariikhda hijirada waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakaya cagta mariya saldhig ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee shabeellada dhexe warkaas waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo aad u hubaysanaya saaka weeraru waxay kula kalixeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo fariisin ku dhexee deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe kaa oo u dhexeeya alkowsar iyo rundigooda kolqura ayaa lagu baraarugay diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ee la isku weydaarsanayo deegaanka in muddo ah kadib ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayay u suura gashay inay la wareegaan saldhigga ciidamadu ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma waxaana khasaarooyin kala duwan la gaarsiiyey ciidamada weerarka lagu qaaday oo isugu jiray kuwa dowladda federaalka iyo mooryaanta macuusleyda loo yaqaana ee iyaga ku garabka ah meydadka ciidamada la weerara qaarkood ayaa la sheegay in goobta ay yaalaan iyadoo dhaawacyana ay jiraan ugu yaraantii labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa la xaqiijiyey in dagaalka saaka lagu dilay sidoo kale waxaa halkaa ku dhaawacmay toban askari walow ay suuragal tahay in dhimashadii dhaawacba inta ay ka badan yihiin ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay deegaanka daarunacma saldhigga ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen ku gubeen laba gaari oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ah sanad milateri ayaa waxay u gacan gashay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin gobolka shabeellaha dhexe iyo gobollada kale ee dalka ayaa saaka si weyn looga hadal hayaa weerarka lagu qaaday deegaanka daarunacma waxaa xusid mudan in halkaa dhowaan ay ka baxsadeen ciidamadii eritereya lagu soo tababaray ee halkaa la keenay kuwa oo aad u tiro badnaa ciidamadan ayaa waxaa isugu darsamay cabsi iyo daruufo kale intaba waxaanay badankood aadeen dhanka magaalada muqdisho iyagoo xoog ku kaxaysanayay gaadiidka dadka shacabka ay leeyihiin qaar kale oo ka mid ahaa ciidamadaas ayaa waxa ay soo aadeen dhanka deegaanka daarunicma goobta waxaa ku haray ciidanka kale ee milatariga dowladda federaalka qaarkood iyo mooryaanta macuusileeda kuwa oo iyagana saaka weerarka culus lagu qaaday horey shabeellaha dhexe waxaa uga dhacay weeraro waaweyn kuwa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka mid a kuwii dowladda federaalka ay gobolka u soo daabushay waxaana ka mid ahaa weerarkii ceelbacad kii hilowla gaab iyo daarunicmada iminka la weeraray duleedkeeda dagaal ka dhacay oo ciidamada qaarkood lagu laayay sidoo kale waxaa ciidamo badan lagu laayay degmada galcad oo gobolka shabeellaha dhexe ay darisiyiin kana tirsan gobolka galgaduud arrinkaana waxa uu sii niyad jebinayaa ciidamada dowladda federaalka ah ee weli gobolka ku harsan oo iminkaan caga badan ku taagnayn jasaaka allaahu khayran howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen degmada daynile ee magaalada muqdisho wararkaas iyo war kale oo ku saabsan weerar looga hortegaya garoon ay xabashida ka dhisan rabeen deegaanka yeed oo ka dhacay bakool iyo sidoo kale weerar ka dhacay degmada ceelbarda wararkaas oo idil waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen agagaarka warshadii hore ee taraqa iyo sagaarka ee wadada warshadaha ee magaalada muqdisho ayay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir aflow isla banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen xaafadda faragaab ee degmada dayniile halkaas oo laga maqlayay dhawqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray dhanka gobolka bakool ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada ceelberde ee gobolka bakool isla bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax la beegsaday goob laga dhisayay garoon diyaaradeed taas oo ku taalla deegaanka yeed ee gobolka bakool waxaana qaraxa lagu burburiyey cagaf-cagaftii geedaha ka jaraysay halka loo diyaarinayay garoonka diyaaradda sidoo kalena waxaa jira khasaare nafeed oo gaaray askartii halkaa shaqada ka waday walow aanaan helin faahfaahin rasmiya oo ku saabsan tirada ku dhimatay ama ku dhaawacantay inta ay la-eg tahay alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo gudbinayo sida ay shisheeyaha u adeegsadaan culimaa u suuga maxamed daahir cali sow ayaa warbixinta filimka inoo soo jeedinaya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay qaybta labaad filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo bandhigay sida gaaladu ay u adeegsadaan wadaad xumayaasha u faafiya dacayaadkooda ka dhanka ah mujaahidiinta muuqaalka waxaa ka soo muuqday madaxweynayaal soo maray dalka maraykanka madaxda dowladda federaalka siyaasiyiinta soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban iyo culimmada xunxun marka laga yimaado dowladaha isku bahaystay duulaanka ay u babac dhigtay al-shabaab waxaa dhinaca kale xarakada ku furan laba aag oo jihaadkeeda lagu suurad xumaynayo kuwaasi oo kaga imaanaya warbaahinta iyo culamaa u suuga muuqaalka la baahiya oo xiise gaar ah watay durbadiibana la iskula wadaagay baraha internetka ayaa soconaya konton iyo siddeed daqiiqo oo gebi ahaanba lagu fadeexeeyey culimmada xunxun ee u fadwooda dowladda iyo shisheeyaha kuwaas oo wax kasta ku garab istaaga dowladda xitaa haddii ay ka hor imaanayaan kitaabka allah ama sunnada nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee culimmada xunxun waxay diinta dhaafsadeen shilimaad iyagoo xaqa dhabarka ka tuuray isna garab istaagay hoggaamiyaasha maamulada dalka ka jira ee shisheeyaha ka shidaal qaata fuliyana wixii loo igmaday ee loo maalgeliyey qaybta hore ee muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya xasan sheekh oo si cad wadaad xumayaasha u faraya inay bannaanka la yimaadaan taageeradooda islamarkaana dadka ay ka hor keenaan mujaahidiinta iyagoo suurad xumaynaya jihaadka ay u istaageen mujaahidiinta al-shabaab inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladdeena u heliisiin waxaan idinka baahanahay garab istaaggaas inaad jidka bannaanka usoo istaagtinaan bannaanka usoo istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma aha muuqaalkan waxaa qayb ka ah oo lagu soo bandhigay daraasaad iyo talooyin hay-adaha gaalada ay siinayaan maraykanka iyagoo kula talinaya inay dhisaan culimo ay kaga hortagaan mujaahidiinta kuwaas oo loo adeegsado qabsashada dhulka muslimiinta xarunta la dagaalanka argagixisada ee westpoint ayaa daaha ka rogtay baahida ay gaaladu u qabaan in la helo culimo calooshuud ushaqaystayaal ah oo ay ka horgeeyaan aragtida mujaahidiinta una adeegsadaan gumaynta iyo qabsashada dhulalka muslimiinta warbixintu waxay tiri maraykanku waa inuu si taxadar leh oo aan la dareemayn u taageero hogaamiyayaasha diinta islaamka iyo ururada la tartami kara kooxaha jihaadiga maraykanku wuxuu si qarsoodi ah u maalgelin karaa salafiyada qunyar socodka ee murji'ada ah sida madkhaliyiinta kuwaas oo awood u leh inay taageerayaasha mujaahidiinta wiiqaan ahna koox ka soo horjeeda dagaalka hubaysan muuqaalka ayaa lagu soo qaatay kulan sanadkii labada kun iyo tobanka ka dhacay dalka maraykanka oo ay isugu yimaadeen safiirkii maraykanka ee u fadhiyey dalka kenya iyo culimo ku-sheegga shirkaas ayaa diiradda lagu saaray in maraykanka iyo wadaadada xun ay si wada jir ah uga shaqeeyaan hergelinta hagaardaamada mujaahidiinta iyo faafinta dimuqraadiyadda marka uu filimka marayo siddeed daqiiqo wixii halkaasi ka dambeeya alkataa'ib waxa ay u soo jeesatay culimmada xunxun oo meel ay kaga soo hartay iyagoo buudka kula tuntay bannaankana keenay sida ay u laba afleeyaan wadaad xumayaasha u fadwooda dowlad kasta oo ay soo dhisaan shisheeyaha
khawaarijtu maafiya diineedka qowlaysataa oo burcadiimeed marna waxaa la yidhi waa khawaarij marna waxaa la yidhi waa gengistarayaal iyo mafiya aniga laakiin waxaan leeyahay ya'juuj wa ma'juuj
xasan sheekh madaxweynaha dowladda oo horay ugu rukuucay midadka ciidamada kenya ee lagu laayay caalcadde ayaa filimka ka soo muuqday isagoo isxukumaya xasan waxa uu leeyahay dadku waxa ay ku dhawaaqayaan towxiidka haddana waxa ay samaynayaan wax cagsi ku ah towxiidkaasi laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah qof walba oo cabduluu dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas oo ku dhawaaqi kasoo horjeeduu samaynaya sidoo kale muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya siyaasiyiinta dowladda ee xilalka haya iyo kuwa horey xilal u soo qabtay oo dhammaantooda ku xadgudbaya kuna jeesjeesaya diinta islaamka hadalladaasi gaalnimada ah ee bannaanka ay la soo taagan yihiin siyaasiyiinta waxaa difaacaya oo filimka ka soo muuqanaya wadaaddo uu ka mid yahay cali wajiis oo xasan sheekh iyo xertiisa ay isku doonta yihiin u arka inay yihiin dadka ugu akhlaaqda fiican ummadda soomaaliyeed annaga waxaan markisaan waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka malihin
soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadkii ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu
governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwan nahayna dabeecadda waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwan nahay oo shareecada ma diidanin laakiin form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu sharciga gaalada isla aadina adeer inay gaalada loo dhowaada maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur'aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinkayda haysataa gudoomiya markaan warsanay waxay nagu tiri arrimankan waa arriman oo sida aan u dhahay si aan ahayn iyo waxaan ula jeedaba loola jeeday loo faafiyey sida xaqiiqadu tahay waxaa waay nagu tiri kow xeerka jinsiga ah tala mana la soo qaadin qorshahana ma alin golaha wasiiradana waaga ma ansaxin wasaaradduna sooma gudbin baarlamaankana sooma gaarin saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin ama inaan muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gabadha kufsashada oo somalilan laga ansixiyey reer muqdisho rabaa inaan la hadlo oo puntland laga ansixiyey sababta aan reer muqdisho u diidantay in la ansixiyo oo nin walba minta uga soo qaylinaya isagoo sheekh hebel wata saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin sida ay nagu tiri si caadifi ah waxaana iga keenay tiri waxaan rabay tiri culammada iyo dalka iyo dadkaba shareecada islaamka lagu dhowro adeer inay gaalada loo dhowaada maxaa u diidaysaa gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinkayda haysataa taas waxaan rabaa in dadku ay ka maarata ka bogsadaan kuna shaaftoobaan arrintaasina halkaasi ay ku dhammaato de annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaabo kala soo baxaan waxaa hadlaya waa sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed waxaan kulankan kaga hadlahayaa mowduuc ku saabsan warkii iyo hadalkii uu ku hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo duubta kulib aa leedahay khalad baa dhacay khalad baa laga fahmay anu saa uma jeedin anugu intaa ku hadashay iyo muuqaalka a soo duubtay iyo inaa ka cudurdaaranaysid wixii a ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah marka cabdiraxmaan cabdishakuur haddii hadalkiisi uu leeyahay anugu saa uma jeedin in laga aqbalo arintii waa soo dhoweynaynaa weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada muxuu ahaaye kitaabka ay akrinayaan inay runta ka akriyaano ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qorantaha annaga ma arkin haweenku guri waayo waa isku hal ilaahay nus iyo iyo ma abuurin qof buuxa xaawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto inta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh calimujiisi iyo anigaa halkaa istaagi doono oo oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan saxaay xoogow eraygu yaraayo doctoraysada anoo aad u qiimeynaya xalimeerey waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan loo soomaali maanta ay leedahay qof aqoon-yahana oo qiimo gal ah oo waxtar ah oo geesyada ah rag iyo dumar badanay wax badan dheer tahay kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin
waxaa su-aasheedu aada iigu soo noqnoqotay maalmahan arrin ku saabsan sheekh cali wajiis oo su-aalo badan layga soo weydiiyey oo la leeyahay sheekhu wuu ridoobay hadalku wuxuu u yaallaa yacni wuxuu u yaallaa tafaasiisha dowladaha lagu xukumo tafaasiisha iyo nadaamiyada hoose dowladda lagu nadaamiyo qur-aanku qaamuus loogu talagalay maaha ayib farqi baa marka labadaa hadal u dhexeeya kan dambe ee sheekhu ku hadlay marka la fiiriyo macno sax uu yeelan karaya
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً
filimkan waxa uu muujiyey sida culimmada xunxun ay diintooda ugu iibsadeen adduunyo iyagoo fadwo ku taageeraya dowladda shirar dhacay oo culimmada xun loo qabtay ayaa qayb ka ahaa muuqaalka sidoo kale culimmada xun waxaa har iyo hoy u diiday oo filimka lagu ifiyey sida shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed ay ugu jahawareereen isbeddellada ku yimid culimmada oo mar fadwooday in lala dagaalamo gaalada ku soo duushay dalka haddana isrogay iyagoo iminka diidan in lala dagaalamo shisheeyaha ku soo duulay waddanka mas'alada ah in gaalada loo kaalmaysto dagaalka muslimiinta ah ayay garan waayeen qaabka ay kaga jawaabaan iyagoo jawaabtooda noqotay oo keliya shalay innaga ayaa fadwoonay maantana inaga ayaa ka soo horjeesannay oo isbeddelnay ee nagu taageera isbeddelkeena walaalkay abuumaayir waxaan waa mahadsan yahay haddii culammada uu ka dambeeyo shalayna culamaa tidhi halala dagaalamo maantana culamaa odhanaysa maya hadda shalayna maaragtay hadduu naga yeelay maantana ha naga yeelo wejiga dhabta ah ee dagaalka warbaahineed muxuu ku salaysan yahay filimka ayaad kaga bogan doontaa markaad daawato maxaa la gudboon muslimiinta maadaama isdaarkan uu bannaanka keenay dacayaadka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ka imaanaya warbaahinta iyo culimmada xunxun haddaba haddii ay caddaatay halka uu salka ku hayo dagaalka warbaahineed ee gaalada iyo taariikhdiisa madow waxaa muslimiinta la gudboon inay mar weliba ka feejignaadaan beenta iyo brobagandada ay gaalada iyo dabadhilifyadoodu baahinayaan kuna kadsoomin wax weliba oo ay ka maqlaan ama ka akhriyaan wargeysyada iyo baraha bulshada gaar ahaan wararka beenta ah ee uu cadowgu ka soo gudbinayo muslimiinta iyo walaalahooda mujaahidiinta
ilaahay qaaciduu ina baray aa ciddaynu wax ka qaadanayn iyo ciddayna wax ka qaadanayn yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in maxaa ilaahay tilmaamay haddii uu faasiq war idinla yimaado iska hubiya baa layidhi fatabayanuu aw fatatabatuu suga hubiya haddii warka kaafir wada ka warran faasiqii garanaya waa min baabin awlaa haddii layidhi war qof aan wargaleen ahayn hadduu kuu warramo baa lagu yidhi warkiisa iska hubi oo faasiqaa ka mid ah nin marka horeba fisqigaba isaga xalaal u ahaayo saa dareemayey isaga warkiisa maxaa laga yeelaya waxaad u baahantahay inaad in badan iska hubiso qaybaha dambe muuqaalka waxaa wax aanan badna in lagu soo qaatay shirka culimmada rabbaaniyiinta ee dhowaan ka dhacay dhul xur ka ah shisheeyaha kaas oo laga soo saaray bayaan ku soo beegmay wakhti aad ugu habboon oo marin habaabin ay ku socoto ummadda soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee isdaarkan waxaa lagu ifiyey sumadda ama calaamada lagu garto culamaa u suuga oo daliilo cad oo qur'aanka kariimka iyo sunnada la dul saaray lana soo qaatay iyoo isxukumaya oo qofka daawado waxaa ku filan inuu si dhab ah u dhuuxo hadallada culummada ee isrogrogaya filimku ma ahan mid hal war ama warbixin lagu soo koobi karo oo nuxurka iyo macluumaadka uu wato oo xasaasi ah waxaad un kaga bogan kartaa inaad si deggan u daawato
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa mustafa cagjar ku amray in kaara mardha uu ka dhiso taalo lagu muujinayo guulo been ah oo ay xabashidu ka sheegtaan dagaallo halkaasi ku dhex maray soomaalida iyo maxaarada mahad cubayd ayaa war ka soo jeedinaya
maalintii sabtida aynu soo dhaafnay taariikhduna ku beegneyd siddeed iyo tobanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacday xaflad lagu soo bandhigayay buug uu qoray ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaasoo ugu magacdaray jiilka cusub xafladda ayaa waxaa kasoo qeyb galay dhammaanba maamul goboleedyada ka dhisan dalka itoobiya iyo kan soomaali galbeed u fadhiyay itoobiyaanka ee lagu magacaabo mustafa cagjar soo bandhigista buugga kadib waxaa xafladda oo socoto loo yeeray dhammaanba maamul goboleedyada dalka itoobiya iyo kan soomaali galbeed ay geysatay xabashidu waxaana mid kasta la siiyey mashruuc uu ku horumarinayo bulshadiisa iyo kuwo uu dhaqaale ka samaynayo halka kan soomaalida lagu hoos gumaysto oo xafladda aada loogu bahdilay lagu amray inuu buurta kaaraamardha ee ku taala duleedka magaalada jigjiga ka dhiso taalo lagu xusayo xabashi uu sheegay abiy axmed inay usoo halgameen difaaca dalka itoobiya arrinta uu ku amray abiy axmed mustafa cagjar ayaa la sheegayaa inay ahayd dalab uu isagu soo gudbistay si uu muddo kororsi u helo sharafna uga raadsado dadka amxaarada ah agtooda maadaama uu waqtiga muddo xileedkiisu dhammaaday isla buurta kaaraamardha ee la rabo in taallada looga dhiso xabashida waxaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed kaasoo ay laayeen xabashida waxaana halkii uu dhiigoodu ku daatay oo ah dhul soomaaliyeed maanta sharaf loogu raadinayaa xabashidii xasuuqday waxaaba intaas ka sii daran in lacagta lagu dhisayo taallada la rabo in laga qaado dadka soomaali galbeed ayadoo laga iibinayo buugga la guddoonsiiyey mustafa cagjar ee lagu ammaanayo xabashida dhanka kale ma jiraan wax falcelin ah oo ay soomaalida gaar ahaan dadka ku nool dhulka soomaali galbeed ka sameeyeen arrintan ilaa iyo hadda waxaana la isweydiinayaa waxa sababay arrintaas dhowaan ayay ahayd markii xabashidu magaalada baydhabo ku qabsatay xaflad ay ugu dabaaldegaysay dagaal ay ku qabsatay magaalada baydhabo ayagoo sheegaya inay xurayeen waxay ku tilmaameen dhul ay iyagu leeyihiin waa siday hadalka u dhigeene wuu mahadsan yahay mahad cubayd warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa